warka caalamka ayaad dhegaysateen waxaadna nagala socotaan v o a washington aan ku bilownay madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa maalintii shalay aqalka cad kusoo bandhigay qorshaha nabadda ee bariga dhexe oo uu isagu u bixiyey heshiiskii qarniga markii uu qorshahan soo bandhigayey waxaa trump weheliyey ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu haddaba qorshahan iyo waxa dalalka carabta ay ka yidhaahdeen waxaa warbixintan magaalada qaahira kasoo diray waryaheena xuseen cusmaan saxnuuni dowladaha sacuudi carabiya iyo masar ayaa soo dhoweeyey qorshaha nabadda ee madaxweynaha dowladda maraykanka donald trump uu ku doonayo in xal loogu gaaro qadiyadda falastiin si nabad ah boqor salmaanka xukuuma sacuudi carabiya oo khadka telefoonka kula xiriiray madaxweynaha maamulka falastiin maxamuud cabaas ayaa sheegay in dowladiisa ay garab taagan tahay rabitaanka shacabka reer falastiin iyo sidii loo heli lahaa dowlad xor ah oo falastiiniyiintu ay leeyihiin boqortooyada sacuudi arabiya tan iyo markii la aasaasay waxay garab taagneed sidii xal cadaalad ah loogu heli lahaa qadiyadda falastiin taasoo aanu weli ku garab taagannahay maamulka iyo shacabka reer falastiin ayuu yidhi boqor salmaanka xukuma dalka sacuudi arabiya mar uu la hadlayey madaxweynaha maamulka falastiiniyiinta sacuudi arabiya ayaa sidoo kale dib u xaqiijisay taageerada ay u hayso dhammaan dadaalada lagu doonayo in xal waara loogu gaaro qallaasaha ka taagan bariga dhexe bayaan ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee sacuudi arabiya ayaa lagu sheegay inay ku faraxsan tahay dadaalada maamulka madaxweynaha maraykanka donald trump ee lagu horumarinayo qorshaha nabadeed ee u dhexeeya dhinacyada falastiin iyo israa'iil wasaaradda arrimaha dibadda ee boqortooyada sacuudi arabiya ayaa sheegtay in marnaba aan xal ahayn dhaqdhaqaaq milatari sidaasi darteedna xukuumadda riyaada ay garab taagan tahay in xal nabadeed lagu raadiyo dowlad falastiiniyiintu ay leeyihiin oo xor ah oo xuduud la leh dowladda israa'iil dhinaca kale dowladda masar ayaa ku baaqday in la bilaabo wadahadal dhexmara labada dhinac ee falastiin iyo israa'iil iyadoo la tixraacayo qorshaha nabadeed ee uu ku baaqay madaxweynaha dalkaasi maraykanka wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda masar ayaa war qoraal ah oo ay soo saartay ku sheegtay in xukuumadda qaahira ay qadarinayso dadaalada joogtada ah ee uu samaynayo maraykanka si loo gaaro nabad buuxda oo cadaalad ah oo khusaysa qadiyadda reer falastiina hadalka ka soo yeeray dowladaha masar iyo sacuudi arabiya ayaa yimid kadib markii madaxweynaha dowladda maraykanka maalintii shalaya shaaca uu ka qaaday qorshe nabadeed oo xal u ah bariga dhexe gaar ahaan khilaafka u dhexeeya israa'iil iyo falastiin isagoo sheegay in xalku uu ku jiro in la helo dowlad falastiiniyiintu ay leeyihiin oo jaar la ah israa'iil xuseen saxnuuni v o a qaahira
aad iyo aad buu mahadsan yahay saxnuuni haddaba maadaama u maamulka falastiin qorshahan diiday sidee ayuu ku hirgeli karayaa su-aalahaas iyo kuwo kale ayaan weydiiyey doctor sacad sheekh cusmaan nuur oo arrimaha carabta islaamka aqoonole kuna sugan gobolka virginia ee dalka maraykanka waxaan u malaynayaa shirkaa waxaa loo qabtay uun shay qur ah oo ah in israa'iil waxay doonayso la siiyo la raligeliyo falastiiniyiintuna waxay xaq u leeyihiin loo diido arrintanina waxay kasoo bilaabatay markaa taariikhda eegto wixii la odhan jiray ino belford declaration sheegitaankii ama bayaankii belford ee soo baxay november labadeedii kun iyo sagaal boqol iyo toddoba iyo tobankii kaasoo laleeyahay waa in dalka dadka yuhuudda intay falastiin laga siiyo dhul oo iyagu ay dowlad ka sameeyaan arrintu siday u socotay ba ilaa maalinta dagaalada dhacay midna carabi kumay guulaysay markay yuhuudda la dagaalamaysay maantana waxay soo gadhay halkaa ay soconayso oo waxa weeye prime minister meesha jooga oo ka duwan kuwii hore oo runtii aad iyo aad u firfircoon saaxiibtinimana ka dhexayso madaxweynaha maanta dalka maraykan jooga ayaa doonaya wixii intii u haray inuusa sii raaciyo marka ta ka dhacday taa weeye dunida carbeedna ma ogola guud ahaan marka ay noqoto laakiin waxa weeye dhibaato uun dadkii wixii ka haray reer falastiin gaadhaysa waan gartay marka falastiin sidee uga falcelisay kulankaa dhacay
ma ogola markii horeba way diideen maxamuud cabbaas ninka madaxweynaha maamulka maanta falastiin jooga ee loo aqoonsan yahay lagana ma tashan iyana may aqbalin arrintu waxa weeye haddaad akhrido ama aad waxa meeshaa ku jira khidada meeshaa ku jirtaa waali weeye waxa weeye xataa boqol kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo afartankii markii israa'iil la sameeyey dhulka ay qabsatay maalintaama ilaa maalintaama ilaa maalintaa ilaa subaxaas aka waxaa laleeyahay nin falastiin u dhasho dibadda ka jooga dib iguma soo noqon karo falastiiniyiintu dowlad ay leeyihiin oo gaara lama dhisan karo shir baa ka horreeyey kii hore oo oslo la odhan jiray oo la yidhi laba dowladood oo jaar aha la sameeyo israa'iil way diiday midkaa aakhirkii maanta hadalkan soo baxay waxa weeye wuxuu runtii u jeeda uun inaan wax ay leedahay falastiiniyiinta oo dowladii jirin ee dowlad quroo israa'iil leedahay ka jirto hadday doonayaan dhulka inay joogaanna inay iyagu hoos yimaadaan xukunka israa'iil caasimaddu ma aha quds meel baa la siin doonaa agteeda ah wixii shuruudana waa lagu xidhayaa shuruudda marka israa'iil iyo maraykan ogolaadaan ayuunbaa la hirgelinaya waan gartay waxaa jiray dowlado carbeed oo ay ugu horreeyaan masar iyo sacuudigu oo aad u garab socday arrintan dhiirigelin fara badanna siinayey xitaa waxaa la yidhi dhaqaalihii markii laga hadlayey baxrayn barnaamijka dhaqaalaha lacagta ugu badan toddobaatan boqolkiiba waddamada khaliijka bixinayay baa layidhi hase yeeshee kulankii shalay sacuudiga iyo masar laguma arkayn hareeraha labadii mas-uul ee kale meesha joogay ma waxbaa isbedelay anigu wax isbedelay ma ogoli laakiin waxa weeye un dhuumasho dhabarku muuqdaa dhuumasho maaha soomaalidu tidhaahdaa waa la ogyahay labada dowladood mowqifkeedu masaarida cidaadoodaa cuslaysay oo way iskaba liitaan oo dhaqaalahoodii baa liita dhibaatooyinki dhibaatooyinka dowladda masar haysataa waxa weeye boqolka milyan masar masri ee maanta nool siday cunto ugu heli lahaayeen iyo siday ugu heli lahaayeen iskuulla carruurtooda marka aad iyo aad baa dib u noqosha xagga uga dhacdo waxaa laleeyahay bal badbaadada dalka iyo nabadda masiron horta aan ku itaano boqortooyooyinka sacuudi arabiya imaaraadku markii horeba imaaraadku markaa may jirina sacuudi arabiya jordan baa jirtay marka israa'iil la sameynayay boqorkii cabdilcaziiz ala sacuud ragile wax laga weydiiye waha wuu aqbalay king cabdalla oo markaa joogay urdun wuu aqbalay wax iska bedelay ma jirta ee waxa weeye dana gaara uunbaa socda oo aan maslaxa aanay ugu jirin falastiin guud ahaana taariikh ahaan iyo mustaqbalna aanay dani ugu jirin dunida carbeed waan gartay waxaan telefishinada ka arkayey in maxamuud cabaas iyo kooxdii dhinaca kale khazo joogtee xamaas oo isgarabsanaya oo le hal meel baan uga soo wada jirsan doonaa arrintaasi awood intee leg bay siinaysaa falastiiniyiinta arrintaasi waxay abuuraysaa ntoy diidmo dadweyne laakiin inta ay awood u leeyihiin iyo intay israa'iil gaadhsiin karto haddii weliba aanay masar gacan ka haysan way adag tahay runtii wax weyn inay samayn karaan laakiin qalaaqil iyo dhibaatooyin kala jaada oo kala gaara oo aan dhammaan ayuunba iyaguna isku dayi doonaan dee waxay intay kartidoodu tahay hadday joogaanba leano dowladda falastiiniyiinta dee iminka dowlad maaha iyana diida kuwanina ma ogola marka waxa weeye xaal maraa waxayd aada u foolxun weye waan gartay dunida inteeda kale maraykanka waa la arkay mowqifkiisa ku aadan arrintaas dunida inteeda kale gaar ahaan reer yurub maxaa arrintan uga furanata yurub yurub waa yurubtii yani galbeedka yurub weeye aad baa iminka ay u waabatay dhaqaalahoodu ma wanaagsana xidhiidhka ay dowladda maraykan la leeyihiin ee maamulka madaxweynaha maanta maraykan joogaa mid qurux badan ma aha wixii ka gaaban ninka iminka ingiriiska prime ministerka ka noqday inta kale weliba germany iyo haddii beedankeeda iyo iyo france iyo talyaaniga oo la socdaa runtii xidhiir wanaagsan oo ay ku farxaan lamale maanta maamulka washington jooga marka arrintoodu waxa weeye war mar haddaynan inagu waxba dee samayn karaynin kana ha ka orimanina kuweerna waxaad tidhaahdaan bal wixii la tari karayaanu idinku tari doonaa
kaasi wuxuu ahaa doctor sacad sheekh cusmaan nuur oo arrimaha carabta islaamka aqoon u leh isagoo ku sugan gobolka virginia ayuu khadka telefoonka goordhoweyd iigu warramay